waa tahay ikhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ceegaag dotcom waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka degmada ceegaag ayaa ka hadlaya abaaro ba-an oo ka taagan deegaanka degmada ceegaag iyo nawaaxigeeda waxayna waxgaradku baaq u dirayaan qorbajoogta degmada ceegaag xaydaha sanfalka iyo weliba ciida dananaysa abaartan haatan ka taagan guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan degmada ceegaag oo gaartay heerkii ugu sareysay waxaana abaartan shabakada wararka ceegaag oo booqotay degmada ceegaag kusoo aragtay dheheeda abaar baaxad leh oo ka taagan degmada ceegaag iyo weliba biyo la-aan baahsan oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha qoysaska ku dhaqan degmada ceegaag iyo weliba kuwa reer guraaga oo iyagu haatan u baahan in laga soo gaaro gurma biyo oo degdeg ah haddaba abaartaasi iyo weliba xaalada guud ee degmada ceegaag waxaa nooga warramay caaqil cabdi jaamac geeri oo kamid ah xubnaha golaha cuqaasha ee degmada ceegaag shabakada wararka ceeg dhoodkim oo dhawaan booqatay degmada ceegaag ama booqashahada ku jirta degmada ceegaag ayaa wudisay caqilka inuu faahfaahin naga siiyo abaartu inta ay leegtahay ka taagan degmada ceegaag guud ahaan dhinacyada nabadgelyada iyo caafimaadka iyo waxbarashadaba
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaani iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaan idin aniga oo ka wakiila guddida ceegaag iyo degmada degaanka dadka jooga waxgaradkiisa iyo dadkiisa jilicsan iyo wixii agagaarkiisaba aniga oo afkoodii ku hadlaya kana wakiila waxaan idinka waramayaa haddii aad tihiin saaliyadihii u dhashay ceelkan ceegaag iyo hay-adaha samafalka iyo wixii daraynaya dadka abaaruhu haystaanba yaa waxaan uga waramayaa dhibta haysata ceegaag markaan ka waramo laba sanadood roob dhulku markii hore ceel ma lahayn waxoogaa berkeda abaa la qodqoday labadii berke berkadihii la qodqodayna dadku wuxuu ku tegay degaan barakaca markaa berkeda yar buu qotay berkadihiina laba door oo isxiga midna biyo ma gelin markaa sidaa awadeed waxay noqotay dalkii abaar wixii adduunya u haystayna ay ka carareen oo waxna dhinteen oo meeshii wixii ku hayna ay dhimasho ku jiraan wixii carari karayayna bari iyo wixii ay ukaxeen ay kaga carareen marka halkaa waxaa ku haray dadkii oo degaan ah oo aan kici karaynin oo markii horena barakaxa iminkana iskaba fadhiyo aan wax kici karan ahayn yaa halkaa ku haray marka waxaa qabsaday biyo la-aan foostadii ay gaadhay ilaa konton dollar ay ku gaadhay ay ku gaadhay foostadii gaadhay oo ayan biyo booyado asala iyo biyo haatan muxuu ahaa toos loo helayaana ayan jirin raashin la-aanan waxay iibsadaana aanay haysan wax kaloo iminka meel wayimana aanay haysan raashin la-aan nafaqo dadkaasu dadka caynkaasa weeyaan caafimaad la-aan iyo biyo la-aan iyo nafaqa la-aan intaasaa war haysata waxaanu markaa idin ogeysiinaynaa idinka oo idinkuba warka wuxuun ka haya waxaanu idin faahfaahinaynaa ceelkaa inuu dadkii joogay inuu tacabsan yahay aada iyo aada u tacabsan yahay ilaahay buu sugayaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dadka xaggiisa inuu uga soo deeqo idinkuna haddii aad saaladeha tihiin iyo haddii haylaha samafalka tihiin mid kastaba ha ahaatee waxaanu ogeysiinaynaa in lala soo gaari karo deg deg muxuu ahaa samafalka iyo waxtar lala soo gaaro annagu waxaanu idin sheegayna caynkaa wey waxaa kaloo aan idin sheegaynaa inay ceegaag waxay leedahay guddi
guddidaas caaqil waa nacmam guddi abaarahaaba oo aad ushasheenba ma nabadgeliya bal guddiga nooga faahi faahi faahi guddidaas waxa weeya marka hore waa guddi talis ah xagga nabadgelyada iyo xagga abaarahaba labadaba waa talis bay u tahay xagga nabadgelyada dhulka colaadaha ka socda dadka waxaa la doonayaa inuu nabadgelyadii dadka qaarna colaadba wadaa qaarna nabadgelyo annagu waxaanu nahay guddida nabadgelyada ka talisa haddaanu xigaagnahay nabadgelyaanu anagu ku jirnaa nabadgelyaanu ka talinaa fadhiga iyaguna waa guddi nabadgelyo xagga abaarahana waxaanu nahay dadka abaaraha u qoran ee dadka degaanka oo dhan nagu naga sugayo wixii naloogu dhiibanay inaanu u hagaajino oo aanu gaadhsiino wixii haddii alla idmaayo baahidoodana aanu reer walba qoys walba meeshiisa baahidiisaan ugu tagin caaqil waxaad sheegtay in magaalada biyada aanay ka tagan tahay foosada biyaha xagee laga heli karaa qiimaheedu waa imisa xageese haddii iminka bilcag biyo lasoo diro xagee ku dhawaado munaasab bay kasoo qaadanaysaan
meesha biyaho ceelka horta marka hore ceel ahaan waxaa noodhign laba ceel baa ugu dhow ceelka yaraayeyle oo biyo qadhaar ah iyo ceelka huruufadhi oo laga cabi jiray marka hore ceeg ahaan urufadhi baa ugu dhowaa urufadhina bari oo dhan iyo meel walba waa looga yeediyey markaa waa la goostay hadda waxaanu rajaynaynaa waxaanu iminka eegaynaa inuu sii xawle ama loogu dhaamiyo oo meel riig ahaan sii xawlaanu biyadhaankii noo xigay biyadhaanka kan waxaanu ka dhaansin jiray sii xawlaanu ka dhaansin jiray
marka gaadhigu idin intuu qiyaas ahaan markaa qiyaasteen haddii buid biya camal aada loo baahdo ama buid inta ka badan buid la- la- biyo lagu xamaalayo qiimaha buida biyaha imisa idinku casaan markaa soo qaataan qiyaasaan doollar biyo booyadu waxay iminka waxay noogu keentaa boqol iyo konton bay noogu keentaa booyada biyaha dollar hadda haddii ay ka fogaato imika ama si xawla noqoto ama wixii imika la siman ay noqotona dee waad garanaysaa oo imika shidaalkiina meeshu waa saddex boqol oo dollar bay imanaysaa marka waayo shidaalkii baa baabuurtii markaanu baayacnay wuxuu odhanayaa foostada aanu qaanaa waxa weeya waa laba boqol oo dollar marka sidaa aawadeed waxay noqonaysaa boyadii saddex boqol oo hadday halkaa dhaafto imika waa boqol iyo konton hadday halkaa dhaafto kor u dhaafto saddex boqol oo dollar bay imanaysaa ugu dambeyntii dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka doscom gudaha iyo dibadda way joogaan gaar ahaan qurba joogta maxaad farsaafreen adoo ka faaidisanaya fursadan ay kusiisay cee doscom aad waxaan farayaa qurba joogta iyaga oo mahadsan oo dadka dadaalaya oo dadka og dhibaataysta iyaga qudhooda ay wax ka warhayaan laakiin ayan xogogaal u ahayn oo dee ayan la joogin waxaanu faraynaa dadkiinii halkaa ehliyadda ahaydeen agoontii iyo indhoolihii iyo curyaankii wax alla wixii hayaad meel u ahaaba wuxuu joogayba qabiilka xisbi degaanka xegaan iyo isugu yimi marka intaasaa waxay noqotay adduunya wigsada aan haysanin wixii ehliyada ahaa halkaasay isugu yimaadeen waxaad arkaysaa toban oday oo wada andhala ama raqada ah oo meelay kaga sheekaysa baraynaa dadka idinkan baa umaqan idinka haddii aan la idmaayo shaqaalo u ah idinkun baa ilaahay wax idinku dhiibay idin ilaahayna wax idinku sii dhiibay dadkaa soo caawiya biyaha iyo baadka mid walba ka soo caawiya cabdi jaamac geed caqil cabdi jaamac geed ayuu ahaa oo kamid ah xubnaha golaha coqaasha degmada ceeg oo ka hadlay abaarta iyo biilaanta ka taagan iyo xaalufka ka taagan degmada ceeg oo haatan gaartay heerkii ugu sareysay labadii sana lasoo dhaafay caaqil ba masahay
waxaan